munaasabadan ibrahim waxay ku saabsaneyd xalfad oo waxay maaragtay ay soo qaban qaabiyeen group la yiraahdo queensland african community council oo ah dallad matasho afrikaanka ku dhaqan gobolkan queensland oo idil marka xalfadan ujeedkeeda waxay ahayd in lagu aqoonsado shakhsiyaadka ugu saameynta badan ugu waxqabadka badan marka ay noqoto arrimaha bulshada ee gobolkan khaasatan bulshada ee maaragtay afrikaanka dhexdooda marka soomaalidu qeyb baad ka eedeen imisaa marka soomaalida loo aqoonsaday inay ka mid yihiin dadka waxtarka u leh bulshooyinka ku nool gobolka
run ahaantii ma aanan filaynin intaas oo ruux ah oo soomaali in la aqoonsan doono laakiin hadda inta la aqoonsaday waan gaaraynaa ilaa maaragtay toban ruux yaa kasoo qaybgalay dowladda queensland oo kale ee abaalmarintan marka la bixinay
abaalmarintan waxaa kasoo qayb galay dad kala duwan oo isugu jira siyaasiyiin ay ka mid yihiin hadda laybarka oo kale ninka u tartamayo treshraha jim shalma waxaa kaloo kasoo qayb galay aqalka sare ee australia waxaa kasoo qayb galay treshraha queensland lacaghayaha gobolkan queensland waxaa kasoo qayb galay booliiska qeybaheeda kala duwan waxaa kasoo qayb galay hay-adaha kala duwan ee maaragtay ka shaqeeya arrimaha bulshada dhexdooda marka waxay ahayd xalfad aad iyo aad u ballaaran oo sanad walbana si fiican loo sugo
marka sanad walbaa la qabtaa xafladan
xalfadan waxaa la qabtaa sanad walba laga soo bilaabo sanadkii hore ilaa sanadkan maadaama laba sana jir ay tahay waa tahay marka in toban qof oo soomaaliya ay hesho abaalmarin marka loo eego jaaliyadaha kale farxad intee la eg bay idin gelinaysaa dadku sisay u arkeen
wallaahi habeenkaas ma la soo koobi kara farxadanada waxaa weeye wax aad u weyn waxa weeye in aan haysano dhalinyaro dadkooda jecel in ay wax u qabtaanna jecel inaan haysano marka run ahaantii farxadanada lama soo koobi karo habeenkan marna ma aanan filayn intaa oo ruux oo soomaali ah in meesha lagu abaalmarin doono run ahaantiina waa mid aan ku faanayno waana mid aan dhalinyarada kale ee maanta ee gobolka joogtana aan leeyahay dhalinyarada waxay mudan yihiin ku dayasho ha lagu daydo taana waxaa weeye markii la isu yimaado la is aamino loona dhaqaaqo in dadkaaga la caawiyo guulaha la gaari karo waayo tobanka marka waxaa muuqatay in laydin siiyo abaalmarino oo oo laydin guddoonsiiyey maxaa ugu weyn marka kow iyo labaad noogu sheegi kartaa soomaalida gaar ahaan way ku mutaysteen abaalmarintaas ibraahim su-aal fiican weeye dhalinyarada waxay ku mutaysteen shaqada ay ka dhex qabtaan gobolkan queensland oo ay u qabtaan bulshada afrikaanka khaasatan ummadda soomaaliyeed ee degan gobolkan waxaa jira guri aan u bixinay somaali house oo ah xarunta jaaliyadda somaali community association of queensland marka xafiiskaa wuxuu furan yahay saddex maalin maalinta jimcada sabtiga axadda si dadka baahidooda maaragtay ay u helaan waxay u baahnaan in laga caawiyo xafiiskaa waxaa jooga dhalinyaro yaryar oo aqoon-yahaniin ah oo jaamacada kasoo wada baxay qaarkoodna ay hadda ay dhigtaan kuwaas oo maaragtay si maaragtay lacag la-aan ah ugu shaqeeya xafiiska si ay u garab joogsadaan dadkooda baahida qabo maxaa ugu badan marka maxaa ugu badan marka dadka laga caawiya soomaalida gaar ahaan
waxyaalaha ugu badan oon dadka ka caawino way kala duwan yihiin markii ay noqoto cod ayaan u nahay bulshada maaragtay dhibaataysan ee xagga maxkamadaha oo kaleeto ay wax kaga xiran yihiin dhalinyarada yaryar ee maaragtay booliisa ama systemka dowladda xagga sharciga dhibka ku qabta iyagana maaragtay inaan caawino laakiin baahida ugu weyn oo dadka inta badan aan ka caawino oo joogtada ah waxaa weeye in dadka loo fududeeyo caawimaadda markaa ay rabaan sida in form loo buuxiyo in warqad loo aqriyo in maaragtay shaqo lala ablay gareeyo in la baro xirfadahay u baahan yihiin in ay shaqo ku raadsadaan marka barnaamijyo badan ayaan meesha ku qabanaa dadkan ku caawinaa waa tahay imisa gabarka marka tobanka qof ee aad sheegtay abaalmarinta la guddoonsiiyey
saddex ayaa gabdho ah inta kalena waa wiilal waxaadna moodaa sanadkii hadda lasoo raafay soomaalida gobolkan inay si fiican isugu timaaday oy si fiican isugu xirmeen waxqabadkoodana si fiican loo arkayay tusaale ahaan bishii hadda lasoo dhaafay ee barakaysneed waxaan si wanaag badan u qabanay ramadaankaab taas oo ay kasoo qayb galeen maaragtay dowladda qeybaheeda kala duwan federaalka ha noqoto stateka ha noqoto localka ha noqoto sidoo kaleetana maaragtay adeecadaha lagu soo qaatay marka shaqooyinka ay dhalinyarada ay qabanayaan iyo horumarka ay ka wadaan gobolkan oo muuqda dartood ayaa sababtay in loo aqoonsado oona la guddoonsiiyo abaalmarinta